dagaalkan waxaa sidoo kale ka hadlay maamulka somalilan sida uu warkan hargeysa uga soo diray waryaheena qadar maxamed cakulle
qoraal kooban oo ay soo saartay xukuumadda somalilan waxaa lagu sheegay in siddeed iyo labaatanka bisha labaad laba kun saddex iyo labaatan fadhiisimada ciidamada somalilan ee galbeedka magaalada laascanood ay soo weerareen kooxa nabaddiid iyo argagixisaa sida lagu sheegay qoraalkaasi oo ku sugan magaalada laascanood qoraalka oo sii socda ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay ciidamada somalilan oo ka duulaya inay isdifaacaan ay dhirbaaxo kulul ku dhufteen kooxaha huwanta ah ayna ku soo biireen taliyaal ciidan oo ka yimi magaalada muqdisho ayaa lagu yidhi qoraalka ciidamada somalilan waxay diyaar u yihiin inay shacabkooda ka difaacaan kooxaha argagixisada ah ee gabaadka ka dhiganaya dadka shacabka ah kooxahan oo isaga kala yimi meelo kala duwan sida lagu sheegay qoraalka geesta kale qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga somalilan ayaa waxaa lagu beeniyey inay somalilan bartilmaameedsanayso xarumaha bulshada sida cusbitaalada iyo iskuullada waxaana shacabka somalilan iyo beesha caalamkaba u caddaynaynabaa lagu yidhi inaanay ciidamada somalilan marnaba bartilmaameedsanin xarumaha bulshada sida cusbitaalada iyo dugsiyada wararka been abuurka ah ee lagu faafinayo baraha bulshada ayaa ah kuwa la doonaya in lagu waxyeeleeyo sumcadda ciidanka milatariga somalilan sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga khadar maxamed cakulle v o a hargeysa